faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal culus oo saaka aroortii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula jarmaadeen xero ay askarta dowladda federaalku dhowaan ka samaysteen deegaanka hilowle gaab oo dhaca waqooyiga degmada runirgood ee gobolkaasi dagaalka oo ahaa mid culus ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay koob iyo soddon askari oo ay ka mid yihiin saraakiil mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan u sheegay inay indhahooda ku arkayeen askar aan badnayn oo ka tirsan dowladda federaalka oo ka firxanaya xerada waxaan ka warhaynaa saakay dadka deegaanka haddaan nahay oo hilowla gaab in nimankii meeshaas deganaay ay saaka ku go-aan kullay umada deegaanka naga siiyo xaafadaha oo magaalada ka fogo hortaynaa waxaa la sheegaa niman lugayna qaarkood dhaawac yahay xalay hal cabdibilo un dug carada waa nooloo sheego ciidan la-aana inkee qorayga uu ka laadlaadaa kuma gubta waa nooloo sheegaa ciidankii deegaanka ayaantoo meesha joogana ay meesha ku leedeen qaarkoodna ay dhaawac iyo un wax yar una ay la carareen raggina un wixii gaadiid iyo un agabkooda un raggi kale unaha soo weerara ay wateen
koob iyo soddonka askari ee dowladda federaalka looga dilay xerada waxaa ka mid ah shan sarkaal kuwaasoo aan afar ka mid ah magacyadooda helnay waxaana ay kala yihiin axmed nuur shiine ciise qoobey cabduqaadir maxamuud testo iyo xasan cali indhool ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalka oo ku aadan dagaalka hase ahaatee ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhankeeda waxaanu ka soo xigannay in weerarkaasi ay ku gubeen sideed gaari soona kaxaysteen shan kale oo fayow oo ah nooca dagaalka ee loo yaqaano tiknikada intaasi waxaa weheliya oo xerada ah ay ka soo furteen toban neef oo geel ah oo u xirnaa ciidamada dowladda federaalka nabadoonka beesha daa-uud macalim maxamed macalim xasan ayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan uga waramay dareenkiisa ku aadan dagaalkii saaka ka dhacay hilowle gaab iyo natiijada ka soo baxday horta marka ugu horeysa waxaa ka dhacay wax aada loogu ilqabowsado cadowgii ilaahey oo dhibaatada ku hayay ummadda muslimiinta kuna soo duulay gaalnimadana dadka ku qasbaayey saaka gacanta mujaahidiinta gaartay waxaa cusud mudan inay tahay bogaalsi dadka ku bogoosadaan ilqabowsi raxmad iyo shifo oo dadka qulub muslimiinta meel kastay joogto qalbigoodu oo ku shifoobo ku caafimaado carladaanka ilaahay kitaabkiisa lagu maamulo iyo lagu maamuli maayo daaquud iyo mataqaana kitaaba oo dastuur gaaleed lagu maamulaa dagaalku migi hore waxau ahay al-israac bayna alxaqi waalbaatilna sidaasuu ku ahay nabadoonka ayaa intaasi ku daray in ciidamadii meesha lagu laayay ay u badnaayeen kuwa beeshiisa kasoo jeeda oo wax ka soo qaatay qandaraaska xasan sheekh uu wakiilka uga yahay dowladda maraykanka waxaana uu tilmaan ka bixiyey ragga mas-uulka ka ah in deegaanada ay kusoo duulaan ciidamadaasi saaka la laayay nimankan saaka meesha lagu halaagay gacmaha mujaahidiinta lagu halaagay daa-uud murtadiintiisiyaa ugu badan inkastoo y jiraan walow inkastoo jiraan qolooyin kale oo murtadiin kale oo qabaa-ilo kale ah oo abgaaliye nimasha ka ahay meesha ma niman la yidhaahdo mudulood ay ka jirto meeshaas waa lagu guureysta naamaana ka dhacdo deegaanka inay soo degaan waxaa ka dambeeyey niman badan oo murtadiin ah asmaacdoodana waxaa kamid ah nin jiisa oo hadda ka hor lugta laga gooyey oo mujaahidiintu ka gooye mataqaana miinay u dhigeen oo la yidhaha murtad axmed daaci oo reer madiine ah a ugu horreeyey ragga hadda ugu adkay way badan yihiin oo nin xildhibaan kusheeg oo la yidhaha beeri u jiraa oo xildhibaanka beesha daa-uud magacaas wata nabadoonku wuxuu xusay hadday yihiin waxgaradka beesha daa-uud iyo guud ahaan mudullood in ay horay wilaayada shabeellaha dhexe ugu qabteen dibadbaxyo iyo kulamo ay ciidamada dowladda federaalku ugu sheegayaan inaysan kusoo dagmin deegaanadooda ha yeeshe ee maanta ay si dhab ah u dhadhamiyeen wixii ay ka celinayeen wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka naga soo gaaray ayaa waxay sheegayaan in xeradii lagu laayay ciidamada dowladda federaalka ay barqanimadii maanta gaareen askar gurmad ah si ay u qaataan meydadka saaxiibadood wariye ka mid ah suxufiyiinta halkaasi la geeyey oo iga codsaday inaan magaciisa shaacin ayaa waxa uu inoo sheegay in dhammaan askartii halkaasi ay la soo gaareen ay ku wada baroorteen meydadka koob iyo soddonka askari gaar ahaan saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ah ayaa hilowlagaab haystay muddo toban maalmood ah oo keliya waxaana weerarkaasi lagu qaaday uu ku soo aaday xilli ay gabaabsi sii ahaayeen raashin dhowr maalmood ka hor muqdisho ay uga keeneen guddoomiyaha wadajir iyo taliya ku-xigeenka booliiska ee gobolka banaadir si kastaba ha ahaate ee dhacdadan ha ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyada oo maalintii doraad ku dhowaada boqol ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka la baxay macawiisley ee lagu dilay qaraxyo waaweyn ah oo lagula beegsaday xero ay ku sugnaayeen oo ku taalla degmada maxaas ee wilaayada hiiraan dowladda federaalka ayaa haatan wajahaysa xaalad adag oo ku aadan dhanka maaraynta dhaawacyada waxaana ay dadka qaar ah ee khubarada ahi sheegayaan in askarta ka dhintay ay uga dhib badan yihiin la tacaalidda dhaawacyada